gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo wafdi uu horkacayo ayaa booqasho dhowr maalmood ah waxa ay ka bilaabeen dalka talyaaniga iyadoo dalka talyaanigana la sheegay inuu ku tala jiro inuu dib u soo nooleeyo mashaariicdii uu ka fulin jiray soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada rome ayaan kula xiriiray xogeeyaha guddiga xeer hoosaadka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo ka mid a wafdiga waxaan ugu horreyn weydiiyey ujeeddada booqashadooda
ujeeddada waxay ahayd markii hore guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu casuumaad ka helay dhigiisa ayuu ka helay casuumaad laura boldrini marka sidaas iyo qorshaha iyuu ahaa marka guddoomiyaha baarlamaanka yuu la kulmay danduro guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu shalay uu la kulmay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo mario giro guddoomiyaha oo aqalka senadka pietro grasso oon kula kulanay mataqaanaa xarun la yihahdo justiniami guddoomiyaha camara deputati mina gabadha la yihahdo laura boldrini oo xarunta waxaan kula kulanay montevitorio dad badan ayaa waxay isweydiinayaan waa maxay sababta dalal badan oo dunida ah ay haatan soomaaliya u joogaan oo ay gacan uga geysanayaan mashaariicna uga fulinayaan halka dalka talyaaniga oo ka mida dalalkii hore usoo gumaystay soomaaliya uu ilaa iyo hadda dib isu dhigayo maxaa ka wada hadashan idinka iyo dowladda talyaaniga danduro waa mahadsan tahay waa su-aal meesha ku jirta waa run talyaaniga wuxuu kamid ah wadamadii mataqaanaa oo soo gumaystay dalka soomaaliya halkii laga filayay inay horey usii socdo oo deeqooyinkii oo kala duwanaa oo isu jira xagga waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo waxaa moodaa xooga inay gaabis ay noqotay ama waxaama dhihi kara gebi ahaanba waxa ka dogalay markii laga reebay beryahan dambe horta taa waa la dareensiiyey waxyaabaha ugu muhiimsana oo laga wada hadlay waxay ahayd in la helo booqashooyin ay isdhaafsadaan labada dhinac oo baarlamaanka si markaas mataqaana halkaas ay ugu soo baxaan fikrado tan labaad in lasoo nooleeyo sida jaamacaddii ummadoo kale oo badanaa mataqaana oo lix faculty ka koobneed oo intaasna macalimiin iyo talyaani ay joogeen in guddiyada baarlamaanka loo sameeyo taakulayn xagga oo farsama ahaanta tusaale ahaan inay arkaan qaabkay u shaqeynayaan guddiyada baarlamaanka oo sida uu ka kooban hadda afar iyo toban guddi ka kooban marka guddi kastaba dhigiisa inuu markaas u arko qaabkay u howlgalayaan qaabkay mataqaanaa sidii waxu diyaarinayaan marka hab aqoon kororsi ahaan in guddiyada hadba guddigii markaa baahidiisa loo arka in markaas inuu halkaa marka u yimaado waxyaabahaasaa kamid ah marka wixiina intooda badan waa waa waa ogolaadeen wixii kaloo qabyana waxaa kolley maalmaha soo socda ayaa la dhamaystiri doona hadu alle gudaha dalka talyaaniga soomaali badan ayaa ku dhibaataysan oo xataa qaarkood aanay haysan hoy ay jiiftaan sharcilaan ku haysataa arrintaas ma la soo qaadeen dowladda talyaaniga ha arrintaas waa lasoo qaadnay siiba guddoomiyaha baarlamaanka runtii oo aad mataqaanaa oo aan ka dareennay soomaalida inay mataqaanaa aada uga naxdo oo ay tagtay jasiiradda caanka oo soomaalida marka ay badda ay soo galaan oo ay yimaadaan oo jasiiradda caanka ee lambadusa la yirahdo inay halkaas ay tagtay sidoo kale waxay noo sheegtay guddoomiyaha baarlamaanka intaysan noqonin ka hor inay joogto xerada dhadhaaf oo soomaali badan halkaasay ku aragtay sidoo kale waxaan kaloo ku sheegaya hadduu alla idmo kulan lala qaado doono guddoomiyaha baarlamaanka iyo iyo xubnaha la socdo marka taasna kolley waxaa la dhegeysan doonaa mataqaanaa dareenka oo dadka halkan ku nool iyo wixii markaas dhibo ka haysta iyo iyo wixii kaloo markaas ay usoo gudbinayaan kolley wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari
kaasina wuxuu ahaa xogeeyaha guddiga xeer hoosaadka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo ka mid ah wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaara oo aan khadka telefoon kula xiriiray isagoo jooga magaalada rome